bsm illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri lfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm waxasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khazaa'in raxmatika ya arxam araaximiin insha allah waxaynu halkan ka bilaabaynaa tafsiirka qur-aanka kariimka waxaynu ka bilaabaynaa suuratu lfaatixa qur-aanka tafsiirkiisu waxa weeyaan tafsiiru lqur'aani ashrafu culuumi ddiin diinka culuumtiisa kanu sharaf badan waa tafsiirka qur-aanka weeyaan qur-aankuna waa almucjizatu alkhaalida waa mucjizada joogaysa ee waaraysa ee jiraysa waa qur-aanka kariimka weeye haddaba qur-aanku waa afdalulkalaam hadalkan u fadliga badan waa qur-aanka kariimka waa kalaamullah waxaa loo soo dhiibay oo ambiyada waxyiga u keeni jiray nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam qur-aanka loogu soo dhiibay afdalu malakin malaa'igta kii ugu fadliga badnaa oo malaku jibriil ah wuxuu ku soo dejiyey oo qur-aanka loo keenay afdalu rasuulin rasuulkii ugu fadli badnaa oo nebigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa qur-aanka la soo dejiyey afdalu leyla hameenkii ugu fadliga badnayd hameenada leylatu lqadriga inaa anzalnaahu fii leylati lqadri qur-aanku marka waxaa qur-aan la yidhaahdaa allafdu lmunazal lafdiga lagu soo dejiyey calaa sayidina muxamadin sala allahu calayhi wasalam sayidkeenni maxamed ahaa lafdiga lagu soo dejiyey lilicjaaz loogu soo dejiyey waxa weeyaan waa mucjizo oo hal suuradoo ka mid ah wax la mida wax keeni kara ma jiraan ama hal aayad cariyaa keeni karaa la yidhi isagoo kale almutacabadu bitilaawati waa qur-aankaas ilaahay lagu caabudo laysku addoonsaday akhrintiisa markaas allahu nazala axsan alxadiid qur-aanku sidaa weeyaan sheekatan u wanaagsan ayaa ilaahay soo dejiyey waa qur-aanka kariimka weeye ilaahay wuxuu yidhi laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun waxaanu idinku soo dejinnay oo idin soo dejinnay kitaab sharaftiinna iyo maaragtay xuskiinnu ku jiro mayaydnaan waxgaranaynin oydna caqli qaadanaynin meesha masaadirta shareecada meesha wax laga qaato meesha koowaad waa qur-aanka kariimka ah meesha koowaad waa qur-aanka kariimkaa weeye haddaba suuraddan halkan aan ka bilaabayno waxaa la yidhaahdaa suuratu alfaatixa waa suuradda koowaad ee musxafka qur-aanka suuradda koowaad ma aha inay tahay suuraddii ugu soo hordegtay laakiin xagga ee suuradaha qur-aanka kariimka markii kitaabka la kala furo waa suuradda lagu furfurtay ee faatixada ee furaysay taa weeyaan magacyo badan bayna suuraddaani leedahay suuraddaa suuratulfaatixa la yidhaahdo makiyatun waa maki qur-aanka makigaa bay ka mid tahayoo maadaama ay qabla alhijra soo degtay qur-aankaas maki baa la yidhaahdaa culimo dhahaysaa jidha laba jeer bay soo degtoo madiinana way ku soo degtay waa madani labadaba way tahay maki iyo madani laakiin waxaa loo badan yahay inay maki tahay waxyaalaha loo deliishaday waxaa ka mid ah walaqad aataynaaka sabcan min almathaani waalqur'aan alcadiim marka ilaah yidhi aayaddaas iyo suuraddaas baa maki ah waxaa laga waramayo toddobadaa la siiyey nebigana waa toddobadan aayadood ee suuratulfaatixa suuratulfaatixa marka oo suuraddii koowaadoo qur-aanka ah waa toddoba aayadood waana suurad maki ah weeyaan acuudu billaahi min ashaydaani alrajiim isticaadada iyo tacawudka ayaa qur-aanka marka la bilaabayo lagu bilaabaa macnuhu waxaa weeyaan acuudu astajiiru waxaan magan galay billaahi ilaahay min ashaydaani baana ka magan galay shaydaan shaydaanka alrajiimi la dheereeyey maadaama innagu inaan iska celin karin shaydaankuna dhib badan yahay shaqadiisun ay tahay inuu baadiyeeyo ama dhumiyo addoommada ilaahay abuuray baa laga magangelayaa inuu qofka dhibo xagga diintiisa ama xagga duunyadiisa ama khayrka ka hor istaago baa ilaahay waxaa laga magangelayaa inaan arrimahaasi dhicin allahaas samiicaah caliimka ah ayaan magan gelayaa waxaan ka magan gelayaa min ashaydaani alrajiim shaydaanka wax kaloo kaa celin kara ma jiraan ina ashaydaana laa yakufuhu can اlinsaani ila allahu rabu اlcaalamiin shaydaanka wax kaloo bini aadamka ka celin karaa ma jiraan ilaa ilaahay mooyaane allihii rab اlcaalamiin nebiga waxaa laga wariyey calayhi salaatu wasalaam hameenkii markuu salaatuleyl u kaco salaada wuxuu ku furfuran jiray takbiir wuxuu dhihi jiray acuudu billaahi asamiici alcaliim waxaan magan galay ilaahay allihii asamiici alcaliim maqal badanihii cilmiga badnaa allihii ahaa waxaan ka magan galay min ashaydaani alrajiim shaydaankii la dheereeyey baan ka magan galay min hamzihi shaydaankaas waalidiisaan ilaahay ka magan galay wa nafkihi baan ilaahay ka magan galay shaydaankaas shicirkiisa iyo wa nafhihi shaydaanka kibirkiisa tafaasiir kalena ama macnayaal kale xadiidku waa leeyihi sacaadadii markii lala yimid bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa allihi arraxmaani mucamim raxmaanka ahaa naxariista guud naxariisanayey allihii arraxiimi mukhasisu raxiimka ahaa naxariista gaar ahaaneed naxariisanayey kaa waxay ka dhigan tahay iyadoo la leeyahay quuluu waxaa dhahdaan bismi illaahi araxmaani araxiim dhahay ilaahay magacaabidiisa iyo bisinkiisa iyo dikrigiisa ayaan ku bilaabayaa shay kastoo kale hortiis bisinkaan ku bilaabayaa iyadoo ilaahay aan kaalmaysanayo bismi illaahi araxmaani araxiim bisinka marka suuratu lfaatixa bisin baa lagu bilaabay suurad kastoo qur-aankaana bisinkaa lagu furfurtay markii laga reebo suuradda towba la yidhaahdo ama bara suuratu towba waxaa dadka la barayaa oo lagu hanuuninayaa ilaahay ku hanuuninayaa inay dadku hadalladooda iyo arrimahooda ku bilowdaan muhiimka ah bismi illaahi araxmaani araxiim iyagoo ilaahay kaalmo weydiisanaya iyo towfiiq waxaa kaloo meesha ku jira marka bisinka aynu ku dhawaaqayno waxaynu khilaafaynaa kuwa wathaniyiintaayoo asnaamta caabudi jiray oo shaqooyinkooda iyo aqwaashooda ku bilaaban jiray magacyada sanamiyada oo laate ismu laate iyo ismulcusaa iyo wixii la mida ismu hubal iyo waxaasay ku bilaaban jireen ka kuwa inagu shaqo kuma lihiin bay ka dhiganta haddaan muslimiin nahay oo bismi illaahi araxmaani araxiim kaas magaca ilaahay ayaynu ku bilaabaynana bismi illaah marka arraxmaan waa naxariista guud oo cid kasta ilaahay ku camimay waa naxariista taagan arraxmaan naxariista saa u taagan oo cid kasta lagu camimay weeye oo cid naxariisteeda gaarsiinka dhah khalqiga oo dhan ma jidho ilaahay mooyaane arraxiimna waa naxariista khaaskaayo waxyaalaha ilaahay dadka qaar ku gaar yeelay qof xoolaa lagu gaar yeelay qof caqli baa lagu gaar yeeli karaa qof cilmi baa lagu gaaryeeli karaa qof geesina baa lagu gaaryeeli karaa naxariista khaaska ah ee gaar ahaaneed allaha naxariista bismi illaahi araxmaan araxiim magacyada ilaahay waxaa ka mid ah arraxmaan allah arraxmaan arraxiim magacyada ilaahay baa layna barayaa bismi illaahi araxmaan araxiim suuraddan marka suuratulfaatixa la yidhaahdo waa suuradda kitaabka casiiskaa lagu furfurtay waa suurad gaaban iyadoo gaabanna suuraddan waxaa ku soo dhexoroonaya oo laga wada helayaa macaanidii qur-aanka cadiimkaayoo dhan suuraddan baa xambaarsan maqaasidii asaasiga ahayd sid ijmaal ah suuraddu way xambaarsantay suuraddu waxaa ku dhex jira waxyaalaha muhiimkaa ka mida usuuluddiin caqaa'idkii iyo usuuludiinkii suuradda way ka hadlaysaa furuucdii iyo axkaamtii way ka hadlaysaa maalinkii dambe way ka hadlaysaa suuraddu tilmaamihii ilaahay oo la rumeeyo way ka hadlaysaa ilaahay oo cibaadada iyo isticaanada iyo kaalmaha iyo ducada lagu gaar yeelo waa ka hadlaysaa ilaahay oo la weydiisto hanuun inuu dadka ku hanuuniyo amayna ku hanuuniyo siraada almustaqiim way ka hadlaysaa dadkiis toosanaa wadadoodii ilaahay inuu nagu hanuuniyo bay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa kuwii loo carooday iyo kuwii dhumi wadadooda ilaahay inuuna ka dheereeyo bay ka hadlaysaa waxay suuraddu ka hadlaysaa ambiyadii ama ummadihii hore qisooyinkoodii waxay ka hadlaysaa kuwii liibaanay meeshay mareen iyo kuwii dhumay meeshay mareen iyadoo suuraddu saa u gaaban intaasoo dhan bay ka hadlaysaa sidaa darteed baa waxaa loogu magac daray suuraddan ummulkitaab ummulkitaab magacyo badanna way leedahay waa suuraddan waa la ysku akhriyaa waxa weeyaan ahmiyadda ay leedahay salaad iyo ragcad aan lagu akrin ama salaad aan lagu tukan ma jidho salaad ragcad kasta waa suuradda la jireeyey inuu qofku ku tukado salaad kasta inuu ku tukado oo akhriso fadligeeda waxaa ka mid ah ubay ibnu kacab wuxuu yidhi nebigaa igu dul akhriyey calayhi salaatu wasalaam suuraddan faatixada ah umulqur'aan markaasuu wuxuu yidhi nebigu waladii nafsi biyadihi ilaahay baan ku dhaartaye towreed iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan laguma soo dejin suurad la mid a waa toddobadaas soo noqnoqonaya waa qur-aankii cadiimka ahaa oo la isiiyey suuraddan toddobada soo noqnoqonayo ragcad kasta lagu akhriyo ama salaad kasta lagu akhriyo wey xadiidkaasi wuxuu caddaynayaa marka cajaa'ibta suuraddan walaqad aataynaaka sabca min almahaani waalqur'aan alcadiim bukhaarigu wuxuu wariyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu ku yidhi abi saciid bn mucalla waxaan ku barayaa la ucallimanaka suuratan hiya acdamu suwari fi lqur'aan suurad ah suuradaha midda ugu weynanka badan qur-aanka dhexdiisa markaasuu akhriyay suuraddan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin hiya sabcu lmahaani wlqur'aan alcadiim aladii utiitu waa acdamu suura macnaha sharafteeda iyo qadarkeeda waa marka laga fiiriyo waa suuradda ugu weynanka badan fawaa'id tiro badan baa ku jidha fawaabka laga helayaa tiro badan salaad kastaa lagu tukanaya suuradda noocaasa weye waa iyadii saxaabadii musaafiriinta ahaa oo reeraha ku soo hoyday ay ninkii odayga ahaa nabadoonka ahaa markii inta bahalqaniinay markii hore intay saxaabadii ka seexdeen intay martigelye weydiisteen oo ay ka seexdeen waa ninkii odayga ahaa bahal ka qaniinay dabaqaloocio wuxuu ahaaba deedna waa iyagii suuraddan uu saxaabigu ugu akhriyey ninkii waa isagoo noqday sidii nin dabar laga furay oo kale u biskooday deedna waa iyagii ariga badan siinayey xadiidkii saxiix ahaa marka dadka jirana waa lagu akriyaa bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigooda ahaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waxay ka dhigan tahay waxaa dhahdaan quuluu bismi illaahi araxmaani araxiim dhahay waxaa dhahdaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ashaas hadday sii jinsiyada ahaa tahay iyo haddii ay tahay alxamdu xamdi jinsigiis oo dhanba ama xamdi oo dhan alxamdu mahad iyo hadday cahdiye tahay iyo hadday jinsiye tahay alxamdu mahad lilaahi kaa'inu lilaah ilaahay buu u ahaaday mahad ilaahay baa iska leh allah lilaah magacyada ilaahay kan u weyn weeye alxamdu lilaah allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda aha intaasoo caalam baa jira kulligood isku jamci caalamiin bay noqdeen caalamiintaasoo dhan kan leh baa mahad iska leh waa koonkoo dhan allaha iska leh caalamkaoo dhan caalamulinsi caalamuljin intaasoo caalam caalamiin ins iyo jinni malaa'ig shayaadiin wax kasta alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka sidaa la yidhaahdo dee qofkii cabsi baa gelaysa cabsidaa gelaysa dee koonka oo dhan allah le markii la yidhaahdo qof madaxaaba yimid ama wax la mid oo kale baaba waxaa dhacda marmaran in maaragtay laga boqo koonkoo dhan kii lahaa markii la yidhi marka dee waa bayna alkhawf waraja oo markii la iscabsi geliyey ilaa qur-aankii baa garanaysaa macnihii baa misna waxaa la yidhi allihii arraxmaan naxariista guud naxariisanayey allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed allihii naxariisanayey tilmaama ilahay allihii rabbi alcaalamiin alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu ahaaday allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta rabbigood ah allihii arraxmaani naxariista guud naxariisanayey allihii arraxiim naxariista gaar ahaaneedna naxariisanayey arraxmaan araxiim waa labadaa magacoo ilaahay raxmaan waa faclaan haddii siiqatu mubaalaqo laga dhigo marka raxiim waa ficiil iyaduna allahaas ayaa mahad iska leh allihii maaliki yowmi ddiin marka arraxmaan raxmadda shaamilada ah ee khalqigoo dhan u waasac noqotay arsaaqdooda iyo masaalixdoodaba mu'min iyo kaafirba camimaysa allah iskale weeya raxiimna allaha naxariista khaaska ee mu'miniinta ku khaaska allaha u naxariista weeye wa kaana bilmu'miniina raxiima aayad kale waa iyada ilaahay laha allihii maaliki waa qiro malikina waa qiro labaad maaliki yowmi ddiin is-abaalmarinta iyo isjazaynta maalinkeeda allihii maaligeeda ahaa iska lahaa maalinta is-abaalmarinta allihii iska lahaa isjazaynta addiin si kamaa tadiinu tudaan allihii iska lahaa wey maaliki yowm ddiin maalinta hadduu ilaahay leeyahay dee maalin kastana ilaahay isagaa maaliki ah maaliki yowmiddiin ah iyo maalin kastaba maalintaa daran ilaahay waxa weeyaan haddii la yidhi waa maaliki yowmi ddiin maalinka isjazaynta iyo is-abaalmarinta kii maaligeeda ahaa dee maalin kastoo kalena ilaahay isagaa iska leh laakiin waxaa taan gaar loogu sheegayaa maalmahan adduunka kuwo badan baa sheeganaya inay iyagu koonka ama ka taliyaan ama maamulaan ama nidaamkooda wax ku kala socdaan laakiin maalintaas liman ilmulku lyowm maanta yaa mulkigu ahaaday markii ilaahay yidhaahdo lilaahi waaxid alqahaar ilahay baa iska cid ku haysata male maliki yowmiddiin haddii la yidhaahdo maalinka is-abaalmarinta allihii boqorkeeda ahaa wey yowma laa tamliku nafsun linafsin shaya wاlamru yowmaidin lilah maaliki yowm اddiin waa maalinka is-abaalmarinta allaha maaligeeda ahaa wey iyaaka adiga oo keliya baa nacbudu ilaahay ku caabudaynaa wa iyaaka adiga oo keliya baana nastaciinu ilahu kaa kaalmo dalbaynaa usluubkii hore oo aayaadka hore ku soo socdeen iltifaad waxa la yidhaahdaa la geliyey waa la bedelay waxaana weeyaan balaaqada qur-aanka ayay ka mid tahy waxaa la yidhahdaa hayba arrinta ku soo socotay oo ah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad iyo xamdi wuxuu u ahaaday allihii rabbi alcaalamiin allihii alraxmaani alraxiim allihii maaliki yowm iddiin sidaas haybadaaba ku socday iltifaad baa la geliyoo haybadaasaa laga tegayo khitaab laysla hadlayo oo laysla khitaabayo baa laga dhigayoo waxaa la yidhi iyaaka adiga oo keliya baan ilaahayow nacbudu ku caabudaynaa ee lama dhihin iyaahu nacbudu sida ku soo socday hadalku haddii la raacayo lama raacine iyaahu bay u ekaan lahayd nacbudu oo kale laakiin waxa weeyaan waa balaaqada qur-aanka waxaa kaloo ku jira taqdiim lmafcuul mafcuulka haddii lasoo mariyo naxw ahaan wuxuu keenaa xasb ama qasri waxa la yidhahdo keligaa un baanu nacbudu ilaahay yaa caabudaynaa iyaaka adiga oo keliya un baanu nacbudu caabudaynaa laa nacbudu siwaaka bay ka dhigantay cid kale oo kaa soo hadhay ilaahay ma caabudayno waxay ka dhigan tahay wa iyaaya aniga oo keliya farhabuun iga baqa wa iyaaka adiga oo keliya baa nastaciinu ilaahay kaa kaalma dalbayna marka jumladii hore oo alxamdu lilaahi markii lalahaa siday iyaduba u ahayd jumlo khabariya ah alxamdu mahad lilaahi ilaahay ba u ahaaday jumla khabariya ahayd xagga lafdiga laakiin xagga macnaha insha ka ahaydoo waxay ka dhignayd alxamdu lilaah macnaa haddaan ilaahay mahadinaynaa naxmadullah iyaaka adiga oo keliya nacbudu caabudaynaa wa iyaaka adiga oo keliya nastaciinu ka kaalmo dalbayna ihdina ilaahay oo nagu hanuuni asiraada ilaahu nagu hanuuni wadada almustaqiima toosan siraad ba haddii la yidhahdo waa midka toosan wa maca daalika almustaqiim baa lagu sii dar ihdinaa ilaahay oo nagu hanuuni asiraada wadada almustaqiima toosan waxaa ilaahay weydiisatid waxa ugu weyn oo ugu sareeya waa ilaahay inuu ku hanuuniyo wadada toosan kugu hanuuniyo ihdinaa ilaahay oo nagu hanuuni asiraada siraadka almustaqiima ee toosan siraada aladiina kuwii waddadoodii ilaahay nagu hanuuni ancamta aada u nicmaysay calayhim iyaga dushooda oo maxaad ugu nicmaysay deeq u nicmayn waa dee qur-aanku isagaa isfasiraye min aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa wasaalixiin kuwii la yiri wey waxasuna ulaaika rafiiqa siraada aladiina kuwii waddadooda ancamta calayhim ilaahay waa u nicmaysay oo qofka haddaan mar la hanuunin meel kasta haddou gaaro dayaxa baan gaaray haddou dhaho horumar kastoo kale adduun haddou sheegto mar haddii hidaayadu ka maqan tahay waa eber waxba wixiis kama jiraan waa eber weeyaan kuwa la hanuunshayna si kastoo adduunyada ama dhibaato ugu arkaan ama mushkilaad ay ula soo u soo wajahaan ama ula soo kulmaan mar hadday hanuun rabbi haystaan waxba kama maqna waa badbaadayaan kuwaasoo ancamta aad u nicmaysa calayhim dushooda kuwaasoo hayri lmaqduubi calayhim kuwii loo carooday almaqduubi calayhim dushooda kuwii loo carooday hayrkooda kuwii loo carooday kuwaan ahayn aan loo caroon wadadooda ilahu nagu hanuuni waladaliin wagayri daaliin kuwii dhumay hayrkood wadadoodii markaas labadan qolo kuwan loo carooday almaqduubi calayhim waa nimankii yahuud la dhihi jiray nimankaa iyagaa weeyaan dee man lacanahu allahu waqadiba calayhim qur-aanka meel kalea lagu sheegay addaaliinana waa nimankii nasaarada ahaayo waa nimankii iyaguna baadiyoobay weeyaan waa qoladii la yidhi walaa tatabicuu ahwaaa qowmin qad dalluu min qabl wa adalluu kaiira wadalluu can sawaa'i sabiil iyagana addaaliin baa lagu tilmaamay waa qolada mutaysay carada ilaahay iyo lacnad abadiyaa joogto ah inay dushooda ahaato weligoodba kuwaas wadadoodii wadadaan ahayne kuwa wanaagsan mareen ilaahu nagu hanuuni wey intaa markii sidaa loo sheegay waladaliin aamiin baa la yidhaha suuradda marka la dhammeeyo aamiintaas kelimadaas aamiin dee qur-aankii ka mid maaha faatixadii ka mid maaha qur-aankiina ka mid maaha laakiin waxa weeyaan allaahuma stajib ilaahay ow na aqbal aamiintaas in la yidhaahdo ayaa fiican markii suuradda la dhammeeyo haddii imaam uu ku tujinayo markuu isagoo aamiinta dhahaya haddaa ma'muum tahay adiguna la dhahaysa suuraddan marka iyaaka nacbudu markii lasoo qabto wa iyaaka nastaciin mufrad lagama cabirin oo lama dhihin iyaaka acbudu iyo iyaaka astaciinu iyo lama dhihin maxaa yeelay waxaa ku jira qirasho addoonka uu qiranayo addoonkaa wuxuu qiranayaa oo ictiraaf iyo qirashow la imaanayaa in dee ilaahay melikulmuluuk boqoradoo dhan boqorkooda ah albaabkiisa hor istaaggeeda inuu maaragtay ka gaaban yahay oo inuu cid isku lamaaniyo mooyaane waxay ka dhigantay ilaahay addoonkaadii daliilka ahaa baan ahayoo hadde keligay mayaa acbudu inuu iska yidhaahdo maaha inta kaleo ku caabudaysa muminiin ya jinka ilaahay caabudaya malaaig wax kasta annagoo intaasa nacbudi lanuunkaa keenaye baan nacbud wa iyaaka baana nastaciinu kaa kaalmo dalbayna adigoo keliya waxaa kaloo ku sugan waxa la yidhaahdo usluubka la isticmaalo oo aadaabta ilaahay maciisa in aadaab la isticmaalo nicmaynta ilaahay baa loo tiriya siraada aladiina ancamta adigu ilaahay oo aada u nicmaysay calayhim iyaga dushooda nicmadii ilaahay baa loo nisbeeyey oo loo tiriyey laakiin baadiyeyntii iyo caradii labadan qoloo dhuntay ilaahay looma tiirin oo lama dhihin khadibta calayhim aada u carootay iyo adlaltahum aad dhumisay iyo lama dhihin aadaabtaa la isbaraya sharka ilaahay looma nisbeeyo aadaab waa xagga adabta ilaahayba xagga shar iyo khayrba ilahay ba xaggii ka ahaadaan wamaca daalika waxa weeyaan alkhayru kulluhu biyadayka washaru laa yunsabu ilayk sharka ilaahay looma nisbeeyo marka waxaa la yidhi kuwaas hayri lmaqduubi calayhim kuwii loo carooday dushooda hayrkood ah waladaalliin wagayri daaliin oo xadiid baaba ku soo arooray nebigu markuu ducadan akhrisanaya calayhi salaatu wasalaam ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wamamaatii lilaahi rabi alcaalamiin laa shariika lahu bidalika umirtu wa ana min almuslimiin baa ducada waxaa ku jiray allaahuma anta almeliku laa ilaaha ilaa anta anta rabbii wa ana cabduk dalamtu nafsii ilaahay naftaydii waa dulmiye wactaraftu bidenbi ilaahu dembigayga ii dhaaf inahu laa yakfir dunuuba ilaa anta wahdinii liaxsani akhlaaq laa yahdi liaxsanihaa ilaa anta wasrif canii sayiaha laa yasrifu canii sayiaha ilaa anta waxaan uga jeednaa labayka wasacdayka wاlkhayru kuluhu fii yadayka wاsharu laysa ilayka baa ku jidhay sharka ilahay looma nisbeeyo maca dalika shar iyo khayrba min allahi tacaala bay ka ahaadeen xadiidka imaam muslim baa warinaya tabaarakta watacaalayt astakfiruka waatuubu ilayka buu ku dhammaanay haddaba suuraddan waa suurad weyn weeyaan intaasoo dersi bay keligeed noqon kadhaa haddii la damco in maaragtay la siiyo xaqeeda suuradda markaynu leenahay usuuludiinkii bay ka hadasha waa runoo aayaadka u horeeya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin caqiidaynta ilaahay alraxmaan alraxiim tilmaamihii ilaahay saasay uga hadasha usuuludiinkii suuradda waa ka hadashay caqaa'idkii waxay kaloo ka hadasha samciyaad waxyaalaha inaan weli gaarin oo samciyaadka la yidhaahdo oo haddama waa maxay maaliki yowm iddiin maalinta isabaalmarintu waa maalin dambe aan weli aynaan gaarin waa isla gaari doonaa waa maaliki yowm iddiin waa samciyaadka jannadii weli mayna arag naartii lama arag ilaahynama tuse waxa weeyaan isabaalmarinta maalinkeeda iyo waxa la midkaa halkaasay soo gelaysaa furuucdii suuraddu waxay uga hadashay marka la yidhi iyaaka nacbudu cibaadadii hadday salaad tahay oo hadday soon tahay hadday wax kastoo cibaada ay tahay halkaasay soo gelaysaa nacbud cibaadadii halkaasay soo gelaysaa oo weliba cibaadadu midna waa maali midna waa badani midda qofka jirkiisu la yimaado iyo midka maalka laga bixiyo iyaaka kulli waa cibaado marka iyaaka nacbudu halkaas soo gelaysaa wa iyaaka nastaciin kaalmo dalabkii iyo isticaanadii iyo gargaarka ilaahay la weydiisanayana halkaasaa lagu sheegay waxaa kaloo dee yana jiray waxaa la yidhaahdo annubuwa ya rumayntii la rumaynaya ambiyada waa waxaa lagu tilmaamay siraada aladiina ancamta aada u nicmaysa calayhim kuwaa loo nicmeeyey nebiyaashii baa ka mid a yana halkaasaa lagu sheegay oo laga qaadanaya waxaa jira waxa la yidhaahdo taxsiilulkamaalaat bay suuraddu ka hadasho in waxyaalaha kamaalaadkaayoo wanaagsan la xasilsado waxaa laga qaadanayaa wa iyaaka nastaciin ilaahayow adaan kaa kaalmo dalbaynaa waxyaalaha kamaalaadkaa ee wanwanaagsan ee akhlaaqda wanaagsan tilmaamaha wanwanaagsan xasilintooda kaalmadaa rabbi baa lagu helayaa ilaahay laysku xiro subxaana wa tacaala qisas bay suuraddu ka hadashayoo qisasku dee labay noqonayaano kuwo wanaagsan iyo kuwo xun dad xun oo laga taariikheeyo iyo dad wanaagsan oo laga taariikheeyo marka lagu leeyahay siraada aladiina ancamta calayhim kuwa wanaagsan ee loo nicmeeyey waa dadkii wanaagsanaa kuwa xun oo laga taariikheeyeyna oo iyaguna caradu iyo baadinimadu ku dhacdayna waa labada qoloo dambe oo yahuudiya nasaare iyo gaal oo dhanba kayrilmaqduubi calayhim waladaaliin dadkii xumaana waa la tilmaamay dadkii wanaagsanaana waa la tilmaamay suuraddu marka waa suurad aad iyo aad u macno ballaaran oo u weyn oo u cajaa'ib badan weeye suuraddan iyadaay intaasoo dersi iyo intaasoo cashar baa suuraddan keligeed iyo intaasoo maalmood ayay qaadan kadhaa haddii fursadda ay u baahan tahay macnaha la siiyo marka suuraddan waa suurat lfaatixa la yidhaahdaa suurat lfaatix bismi illaahi araxmaani araxiim quuluu waxaad dhahdaan bismi illaah alliha araxmaani mucamim raxmaanka ah alliha araxiimi mukhasis raxiimka ah alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday allihii rabbi alcaalamiin caalamiinta oo dhan rabbigooda ah maaligooda ah allihii araxmaan naxariista guud naxariisanaya allihii araxiimi naxariista gaarna naxariisanaya naxariista ku camimay khalaa'iqda oo dhan iyo midda khaaska ah ee dad gaara lagu gaar yeelay allihii maaliki yowmiddiini is-abaalmarinta iyo isjazaynta yoomkeeda maaligeeda ah iyaaka adiga oo keliya nacbudu ilaahay ku caabudayna wa iyaaka adiga oo keliya nastaciinu kaa kaalmo dalbayna ihdinaa ilaahay oo nagu hanuuna asiraado siraadka wadada almustaqiima ee toosan wadada toosan adiga sida aad maskaxdaada ka keenti maaha ama aad ee laga yaabo in qofku isagu isdhaho waxaasaa toosan ama kuwaasaa fiican ee waxa weeyaan kuwa ilaahay tilmaamayo siraada aladiina kuwii wadadoodii ilaahu nagu hanuuni ilaa waa laga bedelayaayo ihdinaa nagu hanuuni asiraada almustaqiim badelu lkulli min alkulli ihdinaa nagu hanuuni asiraada almustaqiim siraada aladiina ihdinaa nagu hanuuni siraada aladiina calaa tikraari waxay qabtaa macnaha caamilkiioo lasoo celceliyo kale bedelku siraada aladiina kuwii wadadoodii ancamta aada u nicmaysay calayhim iyaga dushooda ilaahay aa u nicmaysay waa nebiyaashii iyo shuhadadii iyo saalixiintii kuwii wanaagsanaa wey kuwaasoo hayri lmaqduubi calayhim waladaliin labada qolo qolana cara ku dhacday iyo lacnad qolana qolo dhumay ayay ahayn waa yahuudiya nasaare weeyaan labada qolo sidaa weeyaan darsigeenu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam